macron ayaa hadlayay sabtidii kadib booqasho maalin ah oo uu ku tegey magaalada adis ababa halkaasi uu wadahadallo labageesooda kula yeeshay ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed intii uu socday shir jaraa'id oo uu qabtay macron waxa uu soo dhoweeyey baaqii ankara ee ay gaareen jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalk etoobiya iyo jamhuuriyadda federaalk soomaaliya koob iyo tobankii disembar bayaankaasi uu garwadeen ka ahaa madaxweynaha turkiga rajab tayeb erdogan ayaa lagu yidhi madaxda soomaaliya iyo etoobiya waxay mar kale caddeeyeen xushmaynta iyo ka go-naanshiyaha in midba uu dhooro kan kale madax banaanidiisa midnimadiisa iyo wadajirka dhuleed iyo sidoo kale mabaadi'da ku cad sharciga caalamiga ah axdiga qaramada midoobay iyo xeerarka midowda afrika labada dhinac ayaa sidoo kale ku heshiiyey in bisha febraayo la bilaabo wadaxaajuudyo farsamo oo ku saabsan faahfaahinta marinka badda ee etoobiya iyo sidoo kale in wadaxaajuudyadaasi oo fududaynayo turkiga lagu soo gebagabeeyo lana saxiixo afar bilood gudahood bayaanka ayaa yimid kadib khilaaf sanad ku dhow oo u dhexeeyey soomaaliya iyo etoobiya oo soo bilowday kowdii janawari markii madaxweynihii hore ee somalilan muuse biixi cabdi iyo ra-iisul wasaaraha etoobiya abi axmed ay kala saxiixdeen heshiis is-afgarad ah oo labaatan kilomitir oo ka mid a badda somalilan looga kirinayo muddo konton sannadood ah etoobiya taas beddelkeedana etoobiya ay aqoonsi diblomaasiyadeed siin doonto dowladda soomaaliya ayaa ku gacan sayrtay is-afgaradkaasi waxayna etoobiya ku eedeysay xadgudub cad oo ay ku samaysay madax bannaanideeda iyo wadajirkeeda dhuleed sabtidii madaxweyne macron waxa uu muujiyey sida uu diyaarka ugu yahay inuu taageero doonista ay etoobiya si sharci ah ku doonaysa inay badda ku gaarto waxa uu sheegay in faransiisku uu doonayo inuu kaalintiisa ka qaato fududaynta siyaabaha lagu gaari karo marinka badda si mas-uuliyadi ku jirto iyo weliba hab lagu aqoonsanayo shuruucda caalamiga ah laguna ixtiraamayo dalalka deriska abi waxa uu sheegay in labada hogaamiye ay si wanaagsan uga wada hadleen sidii dalkiisu uu si nabad ah ku gaari lahaa badda cas waxa uu sheegay in madaxweynaha faransiisku uu aqbalay codsigii etoobiya ee ahaa in laga taageero doonista marinka badda ee loo marayo sharciga caalamiga ah si nabad ah iyo diblomaasiyadeed macron waxaa kalou taabtay arrin gudaha etoobiya ka jirta oo ah hirgelinta heshiiskii britoria ee ay kala saxiixdeen nofembar labadii kun iyo labaiyo labaatankii dowladda federaalk ee etoobiya iyo jabhadda xoreynta shacabka tigray ee t b l f ee soo afjaray dagaal lagu hoobtay oo socday laba sano abi iyo macron waxa ay sidoo kale booqdeen qasriga cusub ee etoobiya ee ku yaala magaalada adis ababa oo dib u dayactir lagu sameeyey waana gurigii embror xaylesalaase kaasi oo dib loogu soo dhisay shan iyo labaatan milyan oo yuuro oo ay bixisay hay-adda horumarinta faransiiska dowladda etoobiya ayaa qorsheynaysa inay shacabka u furto lagana dhigo goob madxaf ah naqshadeeyayaal u dhashay faransiiska iyo xirfadlayaal kale ayaa sidoo kale qayb ka qaatay hannaanka dib u cusboonaysiinta ayuu yidhi macron sida uu sheegay macron faransiisku wuxuu sidoo kale bixinayaa maalgelinta iyo taageero farsamo oo ah dayactirka hadda ka socda kiniisadda rokiwen ee magaalada lalibella ee gobolka amxaarada goobtan waxaa lagu daray liiska dhaxalka adduunka ee hay-adda yunesko sannadkii kun sagaal boqol siddeed iyo toddobaatankii waa markii labaad ee macron oo booqdo etoobiya lix sano gudahood macron ayaa ka hor inta uusan u safrin dalka etoobiya waxauu sidoo kale booqday jasiiradda mayote ee duufaantu ay ku dhufatay ee badweynta hindiya halkaasi oo dadka deegaanku ay dalbadeen taageero dheeraad ah oo ku aadan duufaantii halakaysay jasiiraddaasi oo galaafatay nolosha tobanaan qof macron waxauu sidoo kale booqday dalka jabuuti oo martigelinaya saldhigga ugu weyn ee faransiisku uu ku leeyahay qaaradda afrika halkaasina waxa uu kula casheeyey ciidamadiisa kadibna waxa uu la kulmay madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar gelle macron ayaa waxauu ku tilmaamay xidhiirka jabuuti mid adag oo qoto dheer iyo iskaashi fog